nabadgelye naxariis korkiina ha ahaato saaxiibada ayna dhegaysanhayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eeben hariis guudiyo midba garab naxariista oo doonaya in qof weliba uu fahmo jidka xaqnimada uu isaga bilaabay aad baan ugu faraxsannahay sida aynu ugu soo noqonnay barnaamijkeena maanta oo ah jidka xaqnimada haddaba waa kan magaciyadii wiilashii reer benu israa'iil oo masar yimid nin weliba iyo reerkiisaba waxay la yimaadeen yacquub rabeen iyo simcoon iyo laxwi iyo yahuuda oo dadkii ka soo go-ay xanjadkii yacquub oo dhammu waxay ahaayeen toddobaatan qof yuusufna masar buu kii horay joogay yuusufna yuusufna iyo walaalihiis iyo farcankii haddaba waa kuwa magacyadii wiilashii israa'iil oo masar yimid nin weliba iyo rarkiisaba waxay la yimaadeen yacquub rabeen samcoon laxwiye iyo yahuuda dadkii ka soo go-ay xanjadkii yuusuf oo dhammu waxay ahaayeen toddobaatan qof yuusuf masar buu markii horey joogay yuusufna iyo walaalihiis iyo farcankaasi oo dhammu way wada dhinteen reer bani israa'iilna waa bateen oo aad bay u kordheen wayna tarmeen oo aad bay u xoogeysteen dhulkiina way buuxiyeen haddaba masar waxaa ka kacay boqor cusub oo oo aan yuusuf aqoonin markaasuu wuxuu dadkii ku yidhi bal eega dadkii reer bani israa'iil waa inaga badan yihiin wayna naga xoog badan yihiin kaaleya aynu si caaqil ah ula macaamiloone waaba intaasoo aynu tarmaan oo ay markuu dugaal dagaal dhaco cadowyaasheenna inoogu darmaadaan darmadaan oo intay inala diriraan ay dadka dalka ka baxaane haddaba sidaa daraaddeed ayay niman madax uga dhigeen si ay culubtooda uga dhiibaan oo waxay fircoon u dhiseen magaalooyin waxaa lagu koodhiyey oo la yidhaahdo fintom iyo raxameen laakiinse inkastoo ay aad u udhiibeen haddaba aad bay u sii tarmeen oo aad bay u faafeen oo reer bani israa'iil awoodooda ayay la murugsanayeen masaariintii waxay reer bani israa'iil ku yidhaahdeen masaariintii waxay reer bani israa'iil ku qaasbeen inay qaar ku adeegaan oo waxay naftooda ku dhiibeen ku dhiibeen howl aad u adag oo ahayd dhoobo la qaso iyo labeen iyo howl kasta oo reeraha laga qabto oo howl kasta oo ay qasbeen inay qabtaan waxay ku qarxi jireen markaasaa boqorkii masar wuxuu la hadlay umuulisooyinkii cibraaniyda ahaayeen midkooda magaceeda shirfaax oo la oran jiray tan kale magaceeda fuurwaax la oran jiray oo wuxuu ku yidhi markii la umulinayo naagaha cibraaniyda oo aad aragtaan iyaga gambarkooda dusha fadhiya waa inaadan fadhiya haddii uu wiil yahay waa inaad dishaan haddaysan gabadh tahay waa inaa noolaato laakiinse umulisooyinkii ilaah bay ka cabsadeen ma aysan wixii boqorkii sameey ku yidhi ama ku amray ee way badbaadiyeen caruurtii labka ahayd markaasaa boqorkii masar ku yidhi umulisooyinkii oo wuxuu ku yidhi maxaa waxaan u samaysay oo aad u badbaadiseen caruurtii labka ahayd markaasaa umulisooyinkii waxay fircoon ku yidhaahdeen maxaa yeelay naagaha cibraaniydu lamid ma ahan naagaha masriga oo waxaa ka dhaqso badan yihiin oo intii ay umulisooyinka u imaanin bay umulaan haddaba ilaaha si wanaagsan buu u sameeyey umulisooyinkii dadkiina waa tarmaan oo aad bay u xoogeysteen oo waxay noqdeen in ilaaha musooyinkii reero u yeelo maxaa yeelay in ilaaha baa ka cabsadeen markaasaa fircown wuxuu dadkii ku amray oo ku yidhi wiil kasta oo dhasha waa inaad webiga ku tuurtaan laakiinse gabadha kasta waa inaad badbaadisaan markaasaa waxaa tagay in reer laxawiiy ah oo wixii guursaday gabadha reer laxawiiyana ah markaasay naagtii uuraysatay oo waxay dhashay wiil oo markay aragtay inuu ilmo wanaagsan yahay ayay akhrisay in saddex bilood ah oo markay in dambe qarin kari weyday ayay waxay soo qaaday xad caws duur ah oo intay dhoobo iyo damuur ka halaysatay ayay wiilkii ku xidtay oo waxay dhexgelisay duur webiga qaarkiisa ka baxa oo waxay dhexgelisay duur webiga qaarkiisa ka baxaya walaashiisna waxay taagnayd meel fog in ay ogaato waxa isaga lagu samayn doono markaasaa gabadhii fircown webiga timid inay ku maydhato gabadhii addoommada u ahaato waxay socdeen webiga dhinaciisa markaase iyadu waxay aragtay abxadda duurka ku dhex jirta oo waxay u dirtay gabadhii addoonta u ahayd inay u keento markaasay furtay oo waxay aragtay wiilkii oo bal eeg yarkii waa ooyey kolkaasay u naxariisatay oo waxay tidhi kanu waa caruurtii cibraaniyada midkooda markaasaa walaashii waxay gabadhii fircown ku tidhi ma kugu yeedhaa naagaha cibraaniyada midkooda in ay ku nuujiso ilmaha gabadha fircown waxay ku tidhi iyada haa tag gabadhiina way tagtay gabadhiina way tagtay oo waxay u yeedhay yarkii hooyadiis markaasaa gabadhii fircown waxay ku tidhi iyadii tag oo ilmaha qaad oo ii nuuji oona waxaa ku siin doonaa mushaarada markaasay naagtii yarkii qaaday oo nuujisay yarkiina waa koray markaasay u keentay gabadhii fircown oo wuxuu noqday wiilkeedii oo waxay magaca u bixisay muuse oo waxay tidhi maxaa yeelay annaba biyihii ka soo bixiyey oo waayaashaas waayahaas markii muuse weynaaday waxay noqotay inuu walaalihiis u soo baxay oo wuxuu u fiiriyey culaabta saara markaasuu wuxuu arkay mid masaari ah oo dilay mid cibraani ah oo walaalihiis ka mid ah markaasuu iska fiiriyey xagga iyo xagga oo markuu arkay inay inaan cidduna joogin ayuu masrigii kow kaga siiyey oo cidda ku qaariyey muusena raalli buu ka ahaa inuu ninkaas la joogo oo isagu wuxuu muuse siiyey gabadhiisii siforah waxay u dhashay wiil markaasuu magaciisa wuxuu u bixiyey gasharoom oo waayo wuxuu yidhi qariib baan ku ahaa dalka qalad oo waxay noqotay in waayahaas badan dabadeed uu boqorkii masar iska dhintay reer bani israa'iil addoomnimada aawadeed ayay ula taheen oo way ooyeen oo oohintoodina waxay gaadhay ilaaha addoommadiisa aawadeed ilaahana waa maqlay caabadkoodii markaasaa ilaaha uu og yahay ballantii uu dhigay ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub markaasaa ilaaha arkay reer bani israa'iil ilaahana wuu ogaaday xilkoodii dhegeystayaal intaasi waxay ahayd sheekada sida ay ugu qoran tahay buga towraadka uu qoray nebi muuse bal raximahullahu dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su'aalah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dt com
dayaxsoo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku diirsado dayaxsoo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku diirsado waan ku doonayaa
dayr hoordayo lagu diirsada darbanqaadiyo nafta deeqdaye dayr hoordayo lagu diirsada darbanqaadiyo nafta deeqdaye kalay soo dhabo
dayaxsoo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku diirsado dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku diirsado waan ku doonayaa
dayr hoordayo lagu diirsada darbanqaadiyo nafta deeqdaye dayr hoordayo lagu diirsada darbanqaadiyo nafta deeqdaye kalay soo dhabo
qaysoo dartaa naftu daalane darataa in daran ma u diirnaxdo qaysoo dartaa naftu daalane darataa in daran ma u diirnaxdo ma u diirnaxdo may ka tahay
daraday iqraay nafta daalane laydaran jacayl waa u tiirnaxo daraday iqraay nafta daalane la ildaran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taagahay
qaysoo dartaa naftu daalane darataa in daran ma u diirnaxdo qaysoo dartaa naftu daalane darataa in daran ma u diirnaxdo ma u diirnaxdo may gaadhahay
daraday iqraay nafta daalane laydaran jacayl waa u tiirnaxo daraday iqraay nafta daalane la ildaran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taagahay daraday iqraay nafta daalane laydaran jacayl waa u tiirnaxo daraday iqraay nafta daalane la ildaran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taagahay
qaysoo dartaa nafta daalane darataa in daran ma u diirnaxdo qaysoo dartaa nafta daalane darataa in daran ma u diirnaxdo ma u diirnaxdo may taatahay
daraday iqraay nafta daalane laildaran jacayl waa u diirnaxo daradee iqraay nafta daalare la ildaran jacayl waa u diirnaxo waa u diirnaxo waa ku taadahay
qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeena jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilka yagu waa radio somaly one at gmail com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo